arinta ramadaanka bishan barakeysan noo dalatay maantana xiritaanka shirka waan ka hadlay baydabo de waxaan leeyahay waan soo dhaweynaa bisha barakeysan ramadaan in ilaahay uu cibaadada naga aqbalo in ilaahay uu noogu dambi dhaafo inay noqoto bil wakti fiican bay kusoo aaday oo oo ah barwaaqo iyo iyo gu fiican uu dalka intiisa badadiisa uu uu ka hooray marka de waxaan rajeynayaa waxaan leeyahay kusoo dhawaada ramadaan ramadaan mubaarak meel kastoo aad joogtaan soomaali iyo gaar ahaan reer puntland waayahay madaxweyne adigoo mahadsan maanta waxaa lasoo gebagabeeyey shirkii baydhabo shirkaas adiga ayaa guddoominayey oo u ah madashaas maamul goboleedyada guddoomiye u ah haddaad soo koobtid ujeeddada shirkan muxuu yahay dadku siyaabo kala duwan bay u hadalhayaane shirkan waa shirkii labaad ee golaha c i c du ay ku qabsadaan dalka gudihiisa kii ka horreeyey bisha octoober waxaa lagu qabtay kismaayo sanadka waa kun todobiyo tobankii kankiisii labaad weeye waxaa isleeyahay waa la daahay waxay aad wakti hore inaan kulanno waxaa laga hadlayay arrimo muhiim u ah jeedisacidka mudad socodka nabadda soomaaliyeed iyo nabadgelyada siyaasadda arrimaha ijtimaaciga dastuurka federaaleynta qeybsiga kheyraadka dalka waxaas oo dhan oo ah waxyaaba muhiim u ah dowladnimada iyo taabaqaadida iyo ambaqaadida dowladnimada soomaaliya ayaa looga hadlay dad baa waxay leeyihiin waxay arrintu salka ku haysaa khilaafkii khaliijka oo maamul goboleedyadu waxay la safteen dhinac ka mida oo sacuudiga iyo imaaraadka ah waana shir isgaashaan buursi ah oo dowladda federaalka ka dhan ka dhan ah shirka baydhabo marka dadka arrintaas qaba maxaa dhihi lahayd taasi mase jirtaa
waxba kama jira adeer waxaas wax beena weeye inagu waxaan ka hadalay waxa weeye oo hal hal waxaa ku jiray farqad yar oo laba dibic lix oo ka hadlaysay in dowladda soomaalidu ay dhexdhexaadnimadii ay sheegtay ay ku adkaysato ay ilaaliso maslaxadda dadka soomaaliyeed labada dal ee imaaraadka iyo sacuudiga nagala dhexaysa mid ganacsi mid dhaqaale mid lacageed oo de xawaaladahaynu dhan baa jooga imaaraatiga dad badan oo soomaaliyeed baa ku nool sacuudi carabiya waa dalkii daan xajka iyo xarameynka ku yaalay weeye waxaasoo dhan waa arrimo muhiim u ah soomaalinimada weeye waa arrimo muhiim u ah danta iyo maslaxada dadka soomaaliyeed marka aanaan taa ka weecanin oo aanan dhan raacinin oo weliba dan aan dan maslaxada in aanan ku qabin in aanan raagin laakiin la ilaaliyo maslaxadaan ayaan ku doorinay dowladda ee ma aha inaan cid ka tegayno cidi la tirsanayno maaha